barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal eex iyo eexo waa laba eray oo tilmaamaya darsoor la'aan bareer loogu kaco waa laba ruux oo midkood gardarro loogu hiiliyo amaba loo siiyo wuxuusan xaq u lahayn midka kale oo ay gudboon yihiinna loo diido waa dadka oo markii waxay u siman yihiin loo qaybinayo qaar loo buriyo qaar kalena loogu daraado inkastoo aan la jeclayn haddana eexadu waxay ka mid tahay dabeecadaha aadanaha ku abuuran loomase wada sinee waxaa jira xubnaha bulshada qaar si gaar ah aana ugu ah sida qofka madaxda ah oo dad meel qura ku wada nool u shuuman iyo garsooraha wixii qardoofooyin ah oo dhex mara ka garnaqa waa labada aan eexadooda laga soo waaqsano haddii lagu barto lagu daraabo loogana aamin baxo waalidka qudhiisa ayaa kolkol carruurtiisa u kala eexda taasoo ah dhaqan weygaarsan cilmiga barbaarinta oo qaba dhasha oo lasoo kala dhowaystaa inaysan wanaagsanayn lagana yaabo inuu noqdo wax xidhiirkooda timaadada cadwin kara iyada oo sidaasa ayaa haddana waxaa jira waalidka soomaalida qaar markii arrintaa laga waaniyo marmarsiiyo u doondoonta xujo furna ka dhigta mahmaahdii ahayd carruurtaada ma kala jeclide iyadaa iskaa kala jeclaysiisa sidaan soo sheegay darsoorku wuxuu ka mid yahay meelaha ugu daran ee hadday eexa gasho aan laga soo waaqsan ishaysadka iyo caafimaadka bulshadana si xil leh u dhaawaca gumaystayaashii dalka haysan jiray intii aan maxkamadaha magaalooyinka laga baran waxay soomaalidu garahooda u geysan jireen odayadii guurtida loo yiqiin ee garaaqoonta caanka ku ahaa kuwii la tijaabiyey ee ka sheexi jiray dhinacyada wax kala galeen in midkood ay u exdaan kan kalena ay ka exdaan dacwad iyo deedifaba markay dhinac walba ka dhagaystaan kuwii ku ducaysan jiray ilaahow eexaha nooga tegin aqoon darrase ha nagu cadaabi ugaaska boqorka garaadka magac kastaba ha sitee ninka markaas qole u madax noqonaya tolalka soomaalida qaarkood waa xoolayn jireen dhalaarta la caleema saaro dhalaalaha xiga ayay saddexda adduunyo midba wax fiican inta iska ururiyaan xeryaha ugu sugi jireen taasna laba sababood dartood ayay u yeeli jireen midi waa inuusan saboolin oo wax ay cid kala haysato intuu u hanqaltaago aanuu dadkiisa u kala eexan midda labaadna waa haddii lasoo tamadiyo oo meel dheer ama meel dhow miduun looga yimaado inuu ahaado nin wax xidin kara oo hanti uu ku xilbaxaa ay gacan ugu jirto dhinaca kale waxaa jiray qardoofooyinka kuwo aan guurtidu ka garnaqino kala saaridooda wadaadada oo keliyihii ay awood u lahaayeen sida arrinta la isku hayaa marka ay ku saabsan tahay fiqhiga gaar ahaan cilmiga dhaawacyada wadaadka cilmigaas yaqaan oo keliya ayaa looga dambeeyey inuu gooyo hebelka qoonta geystay magdhowga uu siinayo kii uu u geystay ha yeeshee kolkol baa waxaa dhici jirtay wadaadka qudhiisu intuusan beriirixdo inuu eexo wax ku xukumo taasoo ay u badan tahay inuu u yeelo labada dhinac midkood oo dhiig ahaan ay isxigaan saa fiqibahdii kama janno tago waatay ku maahmaaheen sababta kale oo iyadana laga yaabo in daraaddeed uu wadaadku dhinacyada ugu kala eexdaa waa saboolnimada oo kolkal inuu laaluush qaato ku jir rabta eebba foolkiisa ha maamuusee imaam cali ina abudaalib ayaa laga sheegay inuu yidhi hadduu faqrigu nin ahaan lahaa waan dili lahaa raggii haddaba ay arrintaas oo kale la soo gudboonaatay waxaa ka mid ahaa nin cilmi carab la odhan jirayo qoon nin kale ka soo gaadhay uu wadaadkii xukumay ku gacan bidixiyey dabadeedna intuu ku gartay tixgab ayaa kaga el sheegtay aan faahfaahiye waxaa la yidhi ninka qoonta geystay wadaadka ayay xigaan dhow ahaayeen taas ka sokowse siduu dhibbanuhu texdiisa ku sheegi doono laaluush uu wadaadku qaatayna wuu jiray si kastaba ha ahaatee kolka hore wuxuu gabyaagu wadaadka xusuusinayaa ruux kasta oo xoolo uruuriya ruux kasta oo hantiya geel lo ari beero iyo daaro in maalin maalmaha ka mida intay naftu dayso laga jiidi doono waxaa ka raacana ay yihiin oo keliya maracab oo lagu kafno wuxuu yidhi ba'nan awra qaalmo iyo curad baarqabka iyo goolka iyo baatir dhali weeyey oo boor ka kici weyday inkastuu ka buuxsado xeryaha bogiya heemaalba amuu boqol kun oo aliya iyo lo iyo beer yeesho amuu beledka daaraha ku yaal qayb dhan wada qayto baftuu kala tagaa ruux kastoo baawar ku lahaa ebu qaybta dambe ee tixda wuxuu cilmi wadaadka ugu dardaalwarinayaa ciribxumada u dambaysa iyo qofkii uu qaraabo ahaanta darteed ugu eexday sida aanu aakhiro waxba ugu tari karin naartana uga celin kari doonin wuxuu haddana xusuusinayaa hoogga aakhire ku sugaya ka sokow in adduunkana ay u taal godob intay ku maqan tahay aanu si fiican uga seexan doonin suuragalna ay tahay maalin maalmaha ka mida si uun inuu uga aarsado wuxuu yidhi beri weeye oo dunida waa laga boqoolaaye waxa baratan loo yahay khalqigu buugga aakhiro eh bahdaadiyo xigaalkaa jannada kuguma beegaane bogga adiga kaagama ceshaan beralka naareed haddaad barato waa shay cilmigu baahi loo qabo eh xaqa lagama bayro ee runtaa lala bareeraaye waa lagu bartaa diinta sheekh biicsadoo gada eh ba'na wou dambeeyaa cadaab beerka loo dhigo balaayada ha dhowtiya qabrigu kulama buuraan baab dhaaftay goortay tolkaa kugu baroorteen bogan waa hurdada ruux hadday godobi baal taa leh bal ogow nabsigu waa midkaan baaqan weligiis madax ha ahaado ama garsoore ha ahaadee aalaaba qofka eexda wax ku maamulaa wuu dafiraa kan lagu maamulayse fudayd kuma ilaawo dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo